xogayaha dowladda hoose ee degmada boosaaso mudane ismaaciil cali jaamac iyo xildhibaan cilmi cumar xaaji oo ka tirsan golaha deegaanka ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey shaqaalaha dowladda hoose ee degmada boosaaso gaar ahaan agaasimayaasha iyo madax qeybeedyada kuwaas oo ka faa'iideystay tababar la xiriiray xirfadaha hogaaminta waxtarka leh ujeedka tababarkan ayaa ah sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadaha hogaamineed ee agaasimayaasha iyo madax qeybeedyada agaasimaha maamulka iyo maaliyadda puntland sacdiyo maxamed ayaa ka warbixisay muhiimadda tababarkan tababarkaas wuxuu ahaa tababar annaga muhiim inoo ah maadaama aan nahay shaqaale u shaqeeya bulshada waxaan ka shaqaynana uu yahay maamul ayna wanaagsan tahay maaragtay inaan wax ka barano mataqaanaa wax aan ku shaqaynayno traininkaas oo ah trainin kor u qaadaya aqoonteenna shaqo iyo mid khibradeedba xogayaha dowladda hoose ee degmada boosaaso mudane ismaaciil cali jaamac iyo xildhibaan cilmi cumar xaaji oo ka tirsan golaha deegaanka ayaa si wada jir ah ka qaybgalayaasha ugu dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababaro kale oo dhowaan loo qaban doono si aqoontooda sare loogu qaado haddii alla subxaana watacaala qabala tababaradan way sii socon doonaan waxaan codsanayaa ku boorinaya ku dhiirigelinayaa guud ahaan shaqaalaha dowladda hoose inay fursadda ka faa'iidaystaan yacnii fursad ugu timid xaruntoodii si friya wax lagu barayo wax lacag aan la weydiinayn aqoontooda kor loo qaadayo khibradooda kor loo qaadayo yacni waxaan isleeyahay waa fursad qaaliya oo soo martay weeye oo aanan hore u soo mari jirin marka waxaan rabaa insha allahu tacaala inay fursaddaa ka faaid hadda waxaa ku xigi doonaa insha allah kaa beri galab noo bilaaban doono maadaama subaxii waqti badan aan jirin oo shaqo la aado aroortii hal saac dadku shaqooyinka iska kala aadaan waxaan door bidnay galabkii in insha allah aad timaadaan oo tababaradaana ka faa'iidaysataan hadda waxyaabaha aan mataqaana insha allah noogu xigi doono wax ka mid a tababarada noogu xigi doona wax ka mid a habdhaqanka wanaagsan sida bulshada loola dhaqmi lahaa inuu halkan ay joogno oo dowladda hoose waa mid bulshadu loogu shaqeeyo wey marka waxyaabahan xooga soo saari doona wax ka mid a shaqaalaha iyo dadku qaabkooda dhaqmi lahaayeen tababarkan ayaa socday muddo saddex cisho ah iyadoo oo ay ka qaybgalayaasha la siiyey cashiro kala duwan oo ku saabsan xirfadaha hogaaminta waxtarka leh